faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal ridiw cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar aan raadiyo cadaado jawaar raxiim subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subaxnimo saaka kuwada ugu dooroon qaar ka mida waddooyinka magaalada muqdisho oo xihan maantay howlgalla ka dhacay magaalada muqdisho dad fara badan lagu soo qabqabtay doorasho saaka ka dhacayso magaalada galkayo wasiiro kale oo ka mid a somalilan oo musuq maasuq la haysto ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya oo shaaciyey inay ka soo baxi doonaan furmaha dagaalkaay ku sugan yihiin duuqa magaalada muqdisho ana guddoomiyaha gobolka banaadir oo gurigooda ku wareejiyo qoys muddo badan laga haystay qodobada caalamka ee saaka warka subaxaad ku maqli doontiina waxaa ka mid ah kiisas cusub ee cudurka ebolo laga helay dalka dimuqraadiga ee kongo iyo duufaanta aydhay oo tirada dhimashada cusub ee laga soo sheegaya dalka zimbawe ee korortay qodobadaasi waa qaar ka mid a kuwa iyo kuwo kale goorrow diyaargarooba intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo isniina taariikhdan ay ku astaysan tahay labaatan iyo shanta bisha saddexaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka warka saakana oo mahad ayaan la soo codsiinaya cabdirashiid cali maxmed ayaa soo saaray kusoo dhowaada qodobadii oo maqasheen oo intaasi ka fidsan qaar ka mida waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho ayaa xihan saakay dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa aroortii hore ee saakay waxa ay ku waabiraysteen waddooyinka muhiimka oo xidhan iyagoona la arkayo boqolaal shacab oo lugtooda maalaya waddooyinka xiran waxaa ka mid ah isgoyska banaadir suabe iyo meelo kale oo halbowlo u ahaa isku socodka gaadiidka iyo ganacsiga ciidamo ka tirsan kuwa milatariga ayaa taagan inta badan waddooyinka xiran iyagoona dadka ku wargelaya inaysan marin karin jidadkaasi howlgallo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lagu soo qababtay dad fara badan ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliya ayaa xalay waxay howlgallo ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada warta nabadda ee gobolka banaadir waxaana howlgalkaasi lagu soo qabqabtay dad u badan dhalinyaro ciidamada howlgalkan sida gaarka waxa ay uga sameeyeen xaafadda laanta barwaaqo ilaa laanta saddexaad ee degmada warta nabadda waxaana inta uu howlgalkaasi socday lagu soo qabqabtay boqolaal dhalinyaro ah oo ka mid a dadka degan xaafadaha howlgalka laga sameeyey dadka ku sugan xaafadda ka tirsan warta nabadda ayaa warbaahinta raadiyo cadaada waxay u sheegeen in dadka howlgalka lagu soo qabtay la geeyo saldhigga ciidamada dowladda ay ku leeyihiin furayaasha islamarkaana dadkii la sii daayay halka kuwo kalena loo sii gudbiyo saldhigyo kale sida loo hubiyo eedamaha lagu soo qabtay saraakiisha laamaha amniga soomaaliya ayaa maamulka degmada faahfaahin kamaysa bixin howlgalkaasi hase yeeshee waxaa inta howlgalkaasi socday tegey gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax tallaabadan howlgalka ee laga sameeyey xaafado ka tirsan degmada warta nabadda waxay ku soo aadeysaa xilli habeen ka hor saldhigga degmadaasi loo magacaabay taliyo cusub oo dhallinyaro ah kaas oo dadaal badan ugu jira wax kabeddelka amniga ee degmadaasi warka subaxnimo ee raadiyaha cadaada ayaad maqal dhegeysanaysa dhegeystayaal magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa ka socda diyaargarowbi ugu dambeeyey ee doorashada duqa degmadaasi oo ay dooran doonaan xubnaha golaha deegaanka ee magaalada gaalkacyo shalay oo axad ahayd ayaa waxaa lagu soo dhawaaqay xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada gaalkacyo oo ka kooban soddon xubnood waxaana jiro xubno cusub oo aana ka mid ahayn xildhibaanada hore ee golaha deegaanka oo hadda ka mid ah maalinta isniinta oo maantay ayaa la filayaa inay dhacdo doorashada guddoomiyaha golaha deegaanka iyo duqa degmada gaalkacyo oo dhinaca maamulka puntland musharaxiin fara badan ayaa u tartamaya qabashada xilkaasi waxaana ay doonay laakiinse inta tartankooda waxa ay soo bandhigi doonaan khudbadda ku aadan musharaxtinimadooda weli waxaa lama ogaa weli si cad looma shaacin lama soo bandhigin musharaxiinta magacyadooda hase yeeshee saacadaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in la shaaciyo liiska musharaxiinta u tartamaya doorashada guddoomiyaha iyo duqa degmada gaalkacyo madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa horey waxaa u amray in la la bixiyo in la dhiso golaha deegaanka magaalada gaalkacyo ugu dambeyntii shalay oo axad ahayd lagu dhawaaqay iyadoo maalmihii dambe ay soo xumaanaysa xaaladda amni caasimadda dalka ee muqdisho ayaa waxaa jira siyaasiyiin iyo bulsho qaarkood dhaliilsan dowladda federaalka habkay u maamulaysaa sugidda amniga dalka guddoomiye hore ahna guduqi magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale ayaa sheegay in hay-adaha amniga ay wadaan dadaal fara badan islamarkaana dadka muqdisho ay dhibaateyn ku qabaan xirnaanshaha wadooyinka badan ee dhinacyada markastana ay dhacaan falal amni darro guddoomiyaha hore ee gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale ayaa sidoo kale sheegay in dowladda soomaaliya looga baahan yahay in kalsooni ay ka samayso shacabka soomaaliyeed islamarkaana ay ku dadaasho siday u sugi laheyd amniga magaalada muqdisho
waya bismi illahi alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alay wasalam bacdi awalan idaacada risaalatay marka dee waxaan leenahay dadaal amnigu waa un dadaalayaan oo aflaatan sac waa la taagan yahay wadooyinkii dhagaxyadii iyo jidxiradii iyo meel walba waa wadooyinku way xiran yihiin kales xaggaa dhankaas waa ka jiraa shacabku waa ka hiisayaan haddana waxaad moodaa weli inaan amniga lagu guulaysan marka baashu dee meesha iska qaban iska qabanaysa waa garala-nahay marka xaalad amni dee hadda sabar muxuu su-aal ka dhan soomaaliya tidhahdaa
warka subaxnimo ee raadiyaha cadaada ayaad dhegaystayaal maqli dhegaysanayseen wasiiro kale oo somalilan ka tirsan ayaa waxaa loo haystaa musuq maasuq ay sameeyeen xeer ilaaliyaha guud ee somalilan ayaa sheegay in hanti dhowraha somalilan uu soo gudbiyey dacwadda ka dhana wasiiro mas-uuliyiin kale oo ka mid ah somalilan kuwaas oo loo haysto eedeymo la xidhiidha musuq maasuq wasiirka gaashaandhigga somalilan injineer ciise axmed yuusuf ayaa ka mid ah dadka loo haysto eedeynta kala duwan waxaana ku socod oo ku saabsan in loo lunsaday hanti dadweyne islamarkaana baaris ay ku socoto wasiirka warfaafintii xubno ka mid ah agaasimayaasha wasaaradda ayaa horey loo shaaciyey in loo haysto eedeymaha kuwaas oo xabsiga loo taxaabay hantidhowraha guud ee somalilan ayaa maalmahan baaris waxa ay ku hayeen xafiiska wasaaradda warfaafinta waxaana horey loo xiray mas-uuliyiin kale oo ka mid ahaa agaasimayaasha waxaana maamulka iyo waaxda maamulka iyo lacagta iyo agaasimayaasha guud ee wasaaradda warfaafinta ee maamulka somalilan warka subax ee raadiyaha cadada ayaad maqal dhegeysanaysa dhegeystayaal ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya ayaa shaaciyey inay isaga soo baxayaan goobaha hore ee furmaha dagaalka qaar ka mid a ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee difaaca ugu jira degmada barawe gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay inay kasoo bixi doonaan halkaasi kadib markii ay lasoo wajahday mushaar la-aan ciidamada oo la hadlaya warbaahinta ayaa waxay sheegeen inay muddo shan shan sano ah aysan joogeen degmada barawe aysan qaadan xuquuqdooda mushaarkooda iyo raashinka ugu dambeyntiina islamarkaana ay kulmeen dhibaatooyin fara badan sidoo kale ciidamada ayaa tilmaamay in afartii bilood ee lasoo dhaafay aysan qaadan wax mushaara iyo raashin inta badan iyagoona xusay in ay difaaca ay kasoo faarijin doonaan goobaha ay ku sugan yihiin madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayuu ugu baaqeen inay muddo saddex maalin ah ay kasoo jawaabaan codsigooda hase yeeshee haddii kale ay dib ugu laaban doonaan goobihii hore looga keenay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xasan cali kheyre wax ka sokeeya oo xaquuqda naga maqa keeni kara ma jiraan dalka soomaaliya ee kaa mas-uulka ah waxaan ka codsahaynaa meel kasta ay joogaan warkaa inay tixgeliyaan anukoo joogna degmada baraawe shan sano iyo shan bilood ayaan joognaa degmada baraawe waxa naga maqan waxaa ka mid ah xaquuqda naga maqan raashin lacag intaas waa naga maqan yihiin shanta sano oon joognay waana soo mareen waxyaalo badan oo silciyaala waana soo mareen oo wax naga maqan ay koo jiro lacagu ay naga maqto sagaal bilood ee lacagu naga maqneeday ayaan joognay waxa aan loo sabri karin oo maqnaashada hadday maqan yihiin meel kasta ay joogaan aad ku doodi karta waxaa ka mid ah oo raashinka la cunaayo oo daruurig ah raashinkaas wuxuu naga maqan yahay afar bilood afartaas bilood ou naga maqan yahay intaas waxaan ku uhi waa silcaasaan isaga noolayn
afar bilood xuquuq mishaar noomaqan raashin noomaqan nag naftay mishaarkumaan dhib mal laakiin olool faaruq edna baahan hamiinkii waakii buurelo soo jiifada salaaso bilad soo jalay garaankii buurelo nigseenji waayn maqaayada diinku waayn afar bilood xuquuq noo maqanta baas walba ma igaran laakiin raashinkii un la nikariijid oo difaac cadow kor mooye maanya ku ahayn meel kale maray allahayn intan ciidan labad kun tobniy afar bisha tobnaad oktoobar baraakoyn
warka subaxnimo ee raadiyaha cadada ayaad la socotay dhegaystayaal akhbaaraadka caalamka ayaad goor dhow dhegaysan doontay balse
xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waxaa qabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
markan akhbaraadka caalamka tirada dadka ku ay ku naf waaya duufaanta aydhaay ee ku dishay wadamada afrika koonfurteeda ayaa la sheegayaa inay sii kordhayso wasiirka dhulka iyo deegaanada dalka mosambiq ayaa sheegay inay dadka ku dhintay duufaantaasi ay gaarayso laba boqol iyo afartan qof tirada dhimashada cusub ee wadamada mosambiq iyo zimbabwe waxay gaartay toddoba kun oo qof iyagoona la sheegay inay dhinac inay dhici karto tiradaasi inay sii korarto duufaanta dalka zimbabwe ku dhufatay waxay ku dhishay laba boqol iyo konton iyo sagaal qofa roobabka miisaan leh ayaa halkaasi ka da-aya kuwaas oo sababay dhimashada sii koreysa qaramada midoobe waxaay sheegtay inay gargaar deg dega ay la soo gaari doonto dalkaas dadkaasi si loo badbaadiyo dadka ku go-doonsan wadankaasi intaas ayaan kusoo afmaraynaa warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiyaha cadaado anigoo maada ayaan la socodsiinayay cabdirashiid ayaa soo saara tan iyo intaan warkaan mid lacayna ku kulmi doono nabadgelyo
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tabinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa راديو عدادو xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan